أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteenu waa in aan isku kaashano faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga afaraad ee manduumatul maqaasi oo ka sheekaynaysa qasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinayaa sheekh casaam abuyaxya مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii ama bacd waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat almaqaazi axmed albadawi raxmatullaahi calayh gaar ahaan muqadimadii ayaynu ku sii dhex jirnay xamdaladii iyo salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu ka soo baxnay kadibna sheekhu raxmatullaahi calayh wuxuu ka gelayaa halkan cilmiga iyo qiimaha uu leeyahay si gaar ahaana weliba in la barto siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay leedahay ayuu ka gelaya wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh wabacdu falcilmu ahamu malhimam tanaafasat fiihi wakhayru muqtanam wakhayruhu walcilmu tasmu rutbatu min fadli maa dallat calayhi siiratu saasuu sheekhu leeyahy raxmatullahi calayh wuxuu leeyahy wabacdu ay bacda alxamdalah والبسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم علمigu أهم ما شhay midka u muhiimsan weeyaan atanaafasat fiihi ay ku tartanto alhimamu hima ku tartan waa je muhima qofkii hami leh ee waxhimhaminaya ee shay inuu taxqiijiyo raba shay uu taxqiijiyo oo hamigiisa uu geliyo hadduu cid kula tartamayana uu ku tartamo maxaa ugu mudan cilmiga ayaa ugu mudan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan qofka biliaadanka wuxuu biliaadan ku yahay waa aqoonta iyo cilmiga ayuu biliaadan ku yahay ninkii shaacirka gebiye waa kii lahaa waanta biruuxi laa biljismi insaan adigu waxaad ruuxda ayaad qof ku tahay mooyaane laakiin jasadka kuma tihid biliaadan kuma tihid oo haddaad dhimatidoo naftu ay kaa baxdo dee naga duugo ina dhaafiyun baa la leeyahy ruuxdii la ilaashanayay la eeganayay maxay noqotay mid iska baxday oo baabaaday ayay noqotay jasadkaa wax fiirsanayana ma leh laakiin qofkani si kasta u sakaraado oo u baabao oo jidhkiisa u baabao ruuxdu hadday joogto muxuu yahay oo qof la eeganayo un weeyaan ruuxdaasna maxay quudataa waxay quudataa wixii xagga alle tabaaraka watacaala ka yimaada ayay quudataa asbaabtu maxay tahay iyada xagga alle tabaaraka watacaala laga keenay qofka biliaadanka hadduu ka kooban yahi laba shay oo jasad iyo ruux uu ka kooban yahi jasadku wuxuu quutaa meeshii isaga laga keenay wixii ka soo baxa ayuu quutaa isaga xaggee laga keenay carada iyo dhulkaa laga abuuray wuxuu quudanayaa markaas carada iyo dhulku wuxuu soo saaruu quudanaya laakiin ruuxda xaggee laga keenay xagga alle tabaaraka watacaala ayaa laga keenay maadaama xagga alle tabaaraka watacaala laga keenay muxuu quudanaya markaas wixii xagga alle tabaaraka watacaala ka yimaada ayay quudanaysaa waa waxyigii weeyaan cilmigu waa shay sababaya inaad ilaahay tabaaraka watacaala uu ku gaarhsiiyo sida ugu qiimaha badanna uu kuu gaarhsiiyo man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu dariiqana ila aljanna cilmigu waa shayga keliya ee rasuulka maxamed calayhi salaatu wasalaam la faray inuu alla weydiisto inuu ziyaadiyo waqul rabbi zidnii cilman cilmigaa la sheegaya waxa weeyaan cilmu lkitaabi wasunna iyo mustanbita minhumaa ayaa cilmigaas looga jeedaa ama waxaa kale maxay tahay waa in iska dheeriya iyo faa'iido dheeriya oo qofku helaya wey aakhirna aan la weydiinhaynin maxaad u baran weyday aan la weydiinhaynin hadduu qaldana maxaad u qaladay aan la weydiinhaynin un weeyaan wabacdu intaa kadib falcilmu cilmigu ahamu maa shay ayuu ugu muhiimsan yahay tanaafasad ay ku tartamto fiihi dhexdiisa alhimam himooyinku ay ku tartarmaan wakhayru muqtanam huwa isaguna khayru muqtanam wax la khaniimaysto oo qofku ka faa'iidaysto waxa ugu khayrka badan leh weeyaan oo muxuu khayru muqtanam ku noqday intuu nool yahay ayuu qofku ku intifaacaya bacda mowtihina uu ku intifaacaya qofku markaa shay uu meel dhigto dhitaysto maxaa ugu fiican cilmigaas ayaa ugu fiican waa shay amaradiisa qofku u arkaayo fii xayaati bacda mamaatiina uu soconayo weeye oo matala hadduu cilmi nashriyo ama ha qoro ama ummadda ha baro ama ha tasjiiliyo ha duubo waa shay marka dambe isagoo qabrigiisa ku jira anfacayo weeyaan oo saddexda shay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inaanay go-ahaynin oo ajirkooda uu soconay maxaa ka mid ah cilmun yuntafacu bihi ayaa ka mid ah saasuu markaa khayru muqtanam u ku noqday maadaama markaa nin kaste oo kitaab alifaya fanniga oo kitaab ka alifayo inuu ammaano oo uga baahan yahay haddana si gaara fadiiladiisa inuu sheego uu u baahan yahay oo sheekhu haddana sheegaya fadiilada siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay leedahay oo cilmigaa guud ee qiimaha leh haddana ay kasii dhex leedahay wa khayruhu ka u khayrka badan lena maanaa khayrulcilmi waa maanaa cilmiga midka u khayrka badan lena waxa weeyaan siiratuhu siiradiisa maanaa meesha u dambeysa gee macnaha halkaasuu khabarku dhacaya inta kale waa jumla muctarida ayaa la yidhaahdaa oo jumla muctarida soo dhexgeliya markaas mubtadihi khabarkii uu soo kala dhexgeliyay wa khayruhu ka u khayrka badan leh siiratuhu weeyaan waalcilmu cilmiguna tasmuu waxay ku kormartaa ama meel sare ay ku gaadhaa rudbatuhu darajadiisu min fadli maa shay fadligiisa ku gaadhaa dallat calayhi ay ku tusinayso cilmigani wuxuu ku tacalluqo macnaha macluumka lagu baranayo qiimaha uu leeyahay ayaa qiimo u yeela macnaha ee qiimo u yeela haddii markaas cilmi kastaba waxa lagu baranayo ee macluumka uu qiimo u yeelayo oo sharafulcilmi bisharafi macluumihi uu ku tacalluqo wuxuu rabaa sheekhu inuu ku idhaahdo waxaa siirada qiimaha u yeelay waxa weeyaan khayru khalqillah salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa lagu baranaya ayaa lagu baranaya saas marka cilmigu siiradu uu noqday cilmi aada u qiimo badan uu noqday cilmi lagu baranayo siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradii saxaabadiisa iyo taraajumtooda lagu baranayo waa cilmi qofku hadduu barto uu keensanaya in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu jeclaado in rasuulku saxaabadiisa uu jeclaado waa cilmi keensanaysa hore usoo sheegnay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu daydo oo waxyaala lagu liibaanayana waa ka mid weeyaan waa cilmi keensanaya in aad gaadhid markaad baratid darajadii ay dadkaasi gaadheen wa khayruhu ka u khayrka badan leh siiratuhu siiradiisa weeyaan waalcilmu cilmiguna tasmuu waxay ku kor noqotaa ay taclo wa tartafic waxay kor u qaad macnaha ay kor ugu noqon doontaa rudbatu rudbadiisu min fadli maa dalat caleyh waxay ku tusay fadliga uu leeyahay fahaa ka qaadanayo minhaa ay min asiira siirada ka qaado nubda waxoogaa ka qaado oo laysat aan ahayn tumilo mid ku daalinaysa macnaha mid wax daalinaysa aan ahayna ka qaado waa in yaro kooban annubda waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa maa yanbudu maxaadha almaru qofku wuxuu hal mar tuuro ee gacanta ku qaado ayaa waxaa loo yaqaanaa nubda ayaa loo yaqaanaa uga jeedaa marka waxa weeyaan waa gaba yaro aan badnayn oo aad xifdin kartid weeyaan oo ku macaanina macnaha oo ku macaanina masaaqo shay kastoo qofka loo sheegaayo waa in loo sameeyo masaaqadii waxay hungurimarinta u sameyn lahaa in loo sameeyo weeyaan kitaabka marka waa masaaqadiisii macnaa weeyaan intani marka laba shay buu ka kooban yahayoo waana yar yahay wax lagu daalayana maaha oo waxaa laga yaabaa marka inaad isweydiisid de hadduu yar yahay de waxaa ka soo bixi doonta maxay inuu wax yaroo macno lahayn uu noqdo faa'iidadii laga raba in uu kala dhimo ayaa ka soo bixi doonta tiiu markaa sheekhu kaa daaway wuxuu ku yidhi ولم تكن لكن معها بمعدم القصد تخل من دمسة بمعدم القصد هدفكي وجيددي كتابك لو عقيري من دمسة معها معنا حق هبنا هذا كتابك هنا يرادو يانو كدالينين لكن هدنا محو يحي وحي إيه هدفكي أنو عقيدي مغازي رسول كاها intii ugu muhiimsanayd dhammaystir ku dhammaystirasa maanaa iyadoo yarba haddana ku dhammaystirasa kitaabka markaa qiimahaas ayuu leeyay arjuuzatan qaado arjuuza qaado urjuuza urjuuza waxa weeyaan waa qayb ka mid ah nadmiga iyo buxuurta gabayada luqadda carabiga lagu tiriyo un weeyaan urjuuzaduna min arajis baa laga keenay uno rajiskaasuna waxa weeyaan baxar ku socda mustafcilun oo lix jeer lasoo celiyey oo shadriga koowaad waa saddex mustafcil weeyaan shadriga labaadna waa saddex mustafcil weeyaan marka waxuu ku imanayaa mustafcilun mustafcilun mustafcilu mustafcilun mustafcilun mustafcilun buu ku imanana saasuu markaa ku imanaya mustafcil oo saddex lix jeer lasoo celiyey ayin bay noqonaysaa marka waa gaba iyo qasiido yaroo kooban weeyaan oo baxar rajas ku socota weeyaan waana baxriga ugu fudud uguna macaan weeyaan xagga marka wax lagu tirinayana waa fudud yahay markii la xifdinayana waa fudud yahay markii maxaa la yidhaahdaa la akrinayana wuu macaan yahay saa laajligeed ayaa xataa waagii hore carabtii fasaxada badnayd baxarkan baxar rajiska la yidhaahdo ninka markuu gabiyo gabayaaba umay aqooninba laakiin waagan dambe waxay noqotay maxay shay qof kastaaba oo wax ku nadmiyo ayay noqotay culumtaa faraha badan ee la nadmiyeyna inteeda badan ku socota baxar rajaskaasay isaga socotaa urjuuzatan qaado calaa cuyuuni alathari kitaabka loo yaqaano cuyuunu alathar jullu ictimaadi nadmihaa fi siyari jullu ictimaadi nadmihaana wuxuu ku socdaa in calaa cuyuuni alathar ayuu ku socdaa macnaha kitaabka loo yaqaano cuyuun alathar ayuu inteeda badan kitaabku ictimaadaya macnaha jullu ictimaadi nadmiha nadmigeeda inta ictimaadkiiyo cuskashada cuskana inteeda badani waxay ku socotaa calaa cuyuuni alathari kitaabka loo yaqaano cuyuun alathar oo fi siyari ku saabsan waa kitaabka hore aan soo marnay ee uu iska leeyahay yacmuri raxmatullaahi calayhi uu iska leeyahay ama ibnu sayid innaas kolba dadku se u yaqaanaan waa kitaab loo yaqaano cuyuunu alathari fi lmaghaazi wasiyar ayaa la yidhaahdaa marka ninka aynu hore u soo marnay markii aynu maqaasida iyo culimada wax ka qortay aynu sheegaanay ayaynu hore usoo sheegayaa qoray oo hore usoo marnay waanu ictimaaday sheekhu raxmatullah caleyh ujeedkii hadafku keliya waxay tahay wuxuu kuu sheegaa keliya mastarkiisa ugu weyn kitaabkan inuu yahay kitaabka loo yaqaano cuyuun athar fi lmaghaazi wasiyar inuu yahay calaa ujuuzatan qaado urjuuzo iyo nadmi oo jullu ictimaadi nadmihaa nadmigeeda inta ugu badan oo ictimaadi uu yahay calaa cuyuuni alahari uu yahay fiidsiyari ku saabsan washadda wa adkeeye wuxuu rabaa sheekhu kitaabka inuu ammaano ayuu rabaa kaa hore uu leeyahay ibnu sayid innaas uu leeyahay washadda wuu adkeeyey kitaabkaasi majtara'tu ejtiraa'i ku dhiiranaanshaha aan ku dhiiraday fi da alhadafi hadafkan aan ku dhiiraday ayuu adkeeyey macnaha kitaabkan markaan aray wuxuu noqday kitaab igu dhiirigeliya inaan nadmiyo maqaasida inaan nadmiyo oo kitaabkaasaan ictimaadaya kaasaan markaa nadminaya ayuu leeyay alhadafna waxaa loo yaqaan luqadda carabiga kullu shayin murtafic ayaa waxaa loo yaqaanaa hadaf baa loo yaqaanaa ama waxaase ha noqdo bacaad ha noqdo ama buur iyo jabal ha noqdo ama shay kale ha noqdo shay kastoo taagan oo kor taagan ayaa maxaa loo yaqaanaa hadaf ayaa loo yaqaanaa saa laajeed bu waxay dhahdaan man allafa faqad istahdafa qofkii wax alifa faqad istahdafa macnaha wuxuu noqday meel la tooganayo ayuu noqdayo dadka o dhan way mulaaxadaynayaan markasta maxaa la dhahdaa waa la naqdinayaa oo naqdin baa lagu sameynaya ninkii marka intuu wax qoray yidhaahdo maxaa lay naqdiyey iyo maxaa lay dabagalay taaliifka waxyaalaha ka dhasho ma yaqaan ninkaas wuxuu rabaa inuu wax qoro cidna aanay ka daba imanin ayuu rabaa qof kasta ceeb buu leeyahay sax soo ma ceeb buu leeyahay geed walbana in gubta way hoos taallaa marka qof kastaba ceeb buu leeyahay nima habar dhashayna halma seegi weydo ayay soomaalida ku maahmaadeen likulli jawaadina lahu kab wa suma faras kasta oo dheereeya maalin buu turanturoodaa marka adigu marka waxaad qortidna qalinkaagaa sakatin doona waa lagu tacliiqinaya waana lagu mulaaxadaynayaa shay kastoo marka adigu aad samaysid mulaaxado ayuu yeelanayaa saasaa marka hadafaad ku noqotay washadda wuu adkeeyey majtaractu ejtiraa'ay dhiiranaansho aan ku dhiiraday wuu adkeeyey kitaabkaasi fii dal hadafi hadafkan aan ku dhiiraday macnaa shaygan aan qoraya idcile lam akun mabaan u ahaynba maan ahaynba ahlan ehelo ma ahaynba lisawqi nutaf gabay yar oo kooban inaan tiriyo oon siyaaqayo ehelba may maana waa iska tawaado maana iska tawaado sheekhu raxmatullahi caleyh mutawaadic badan ayuu ahaabaa la yidhi oo tawaaduciisa ayaa wuxuu keenayba in cilmigiisa in badan oo ka mid uu lumo ayuu keenay su isku qarinayey oo khumuul u raadinayey ayaa wuxuu noqday cilmigiisa intiisa badnayd wax lumo ayay ayay noqotay nutafna waa jamcu nutfatin weeyaan annutfana waxa weeyaanun waa la maxaa dhahdaa gacantu waxyaalaha yarreysaa u qabatay rifto matalan in yaroo bur hadda soo rujisid burkaa yar baa waxaa loo yaqaanaa nutfa ayaa loo yaqaanaa nutafna waa lagu jamciyaa markii gabayada carabiga laga hadlaayana waxay culimadu ay yidhaahdaan hal beyd hadduu yahay qofka wuxuu tiriyey yatiim baa loo yaqaanaa waa agoon macnaha wax kaloo kusoo lamaanaya male haddii laakiin laba beyd iyo saddex beyd uu ka dhigo waxaa loo yaqaanaa nutfa ayaa loo yaqaanaa marka wuxuu rabaa sheekhu inuu yidhaahdo maxay laba iyo saddex beyd inaan tiriyo ehel mihi macna laakiin maxay dhiirigeliyey kitaabkaasay dhiirigeliyey laakiin in ka badan ayuu tiri karaa sheekhu waa tawaadu waa caadada culimadu ay lahaan jireen weeya waayo haddambe waa soo baxday laakiin ninka weyne horta naftiisa muddo dheer u ammaano markuu kitaab qoraayo waayo badan iyo wakti badan inuu ku bixiyeyna uu sheego in badan oo ka midana culum weligeed soo jiri jirtay ay yidhaahdaan wax iga horreeyey haba yaraatee ma jiro waa awalu mu'alaf oo laga alifay can hada almawduuc inuu ku idhaahdo ee ka faa'iideyso mid walbaba waasaasuu la imaana wuxuu isku dayay mid kasta waxa qoraya intii hore ee hore looga alifay inuu hortu baabi'iyo oo uu dumiyo oo haddaad tidhaahdi niyo kitaabkan maxaad kuma dooratay mawduucan uu ka qoran yahay maxaad ku dooratay haddaad weydiiso kaasaa laga qore oo kaasaa laga qore oo kaasaa laga qore maxaad eebahaasay lahaayeen maadaama eebahaas lahaayeen kitaabkaygu eebahaasu ka maran yihi nin walba digtoraysa uu ku diyaariya uu ku qora laakiin culimadii hore saas may ahaan jirne tawaaducan ayay horan jireen waa uun maxaa la dhahdaa waa badaaca musjaah oo in iska liidato meesha aan keenay oon la sharcimi wey maana fakayfa b fakayfa bilcaqdi lima kaana intasar can kasratin wa fi lmahaariiqi bdacar haddii gabayo yar macna oo saddex beyd aanan tirin karin fakayfa xaali macna siduu xaalkaygu noqonayaa bilcaqdi inaan nadmiyo siduu xaalkaygu ku noqonayaa limaa shay aan nadmiyo kaana ahaaday intasara mid daatay oo firdhay oo ku firdhay maxaa la yidhaahdaa firdhay can kasratinna weliba ku firdhay weliba tira badnaan macnaha nadmu mansuur shay sahlan macnaa maaha kitaabkaa dhan ee cuyuun asarka ayaa waxaan rabaa wili sheekhu raxmatullahi caleyh inaan nadmiyo aniguna waxaan ahayba mid aan saddex beyde isku hagaajin karin marka caqdigu waxa weeyaan waa nadmul mansuurkii weeyaano shaygii nasriga ahaa in la nadmiyo weeyaan oo qofku markuu shay samaynayo laba shayba u sameeyaa shay manduum ahaa ayuu ka dhigayaa mansuur oo ka dhigayaa kadibna ardusa ugu faa'iideynaya ama shay mansuur ahaa ee la nadminayo maxaa laga dhigayaa shay manduuma laga dhigayaa si xifdigu markaas ugu sahlanaada fakayfa bilcaqdi fakayfa xaali si xaalka uu noqonaya markaas bilcaqdi inaan gunto limaa shay kaana ahaaday qad intasara mid ku daatay oo firdhay macna oo daatay way can kasratinna weliba ku daatay macna tira badnaan macna aan tira badnaan oo aad buu tira badi macna wa fi lmahaariiqi wabdacara ku firdhay oo ku kala tegey fi lmahaariiq waraaqana ku kala tegey waa jamca muhriqin sayn horeba u soo marnay oo muhraqa na waxa weeyaan waa saxiifada soo maha saxiifada hore aynu soo marnay marka wuxuu leeyahy macnaha kitaab weyn oo ballaadhan oo u baahan maxay nadmi xoog badan la u baahan aad bay igu adag tahay ayuu leeyahy laakiin laakiin tatafaltu waan ku ciyaaloobay calaa barakati calaa maa'idatihi calaa maa'idati barakatihi barakada uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa'idada iyo eedhada oo wax ku cunaya ay leedahay ayaan ku ciyaaloobaya manaa tadafalku waxa weeyaan waa alityaanu bilaa dacwa weeyaan qofku meesha ducada lagu samaynayo inuu yimaado isagoon idina u yeedhanin ayaa waxaa loo yaqaana maxay tadaful baa loo yaqaanaa marka wuxuu leeyahy ehelu ma yihiyo meeshan lagama yeedhanine laakiin maadaama maa'idada iyo xeedhada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay timid barakaysan taasaan isaga ciyaaloobaya gacantaan iska galgashanaya waxaa laga yaaba markaa gacantaan gashadayba inay iska barakowdo ayaa laga yadaa baraka wadata macnaha iyadaa baraka wadata ayuu leeyahy tadafulkuna asal ahaan wuxuu ka yimay leeyihin culimadu waxaa jiri jiray nin la odhan jiray tufayl ibnu zallaal la odhan jiray oo tufayl alcaras ayaa loogu yeedhi jiray waa wiilkii yaraaya macnaha aroosyada ka qarhaaban jiray wa tufayl alcaras waalcaraa'is ayaa la odhan jiray nin marka wuxuu ahaa meel duco ka jirto ma jirto ilaa wuu taagnaan jiray macnaha wuu taagnaan jiray cidina uguma yeedhi jirin ilaa markii dambe laga wariye in odhan jiray wadidtu ana alkuufa birka musahraja falaa yakhfa calaya minha shay waxaan jeclaan lahaa magaalada kuufa inay barkad yaroo hareeraha dhan aan ka arkay ay noqoto oo maalin walba markaa meesha lagu karnayo aan arki karo maanaa ayaan jeclaan lahaa marka kitaab baa jira uu leeyahay khadiib albaqhdaad iyo tufayliyaadka uu ka qoray oo sheekooyinkooda iyo udxuukaadkooda iyo waxyaalaha laga soo naqliyo ka qoray marka sheekh wuxuu ku rabaa inuu kugu cabiro maxay dhaqanka noocaasa inuu kugu cabiro rabaayo waxaa rabaa uu leeyahay macnaa in shaygan alifitaankiisa aan ku ciyaaloobo qaab ciyaalnima aan ku galo calaa barakatihi barakadiisa wa jaahihi iyo jaahiisa binadmi bacdi siirati siiradiisa qeyb ka mid a inaan nadmiyo marka jaaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku tawasulayaa waana waxay qabeen wadaadada qaarkood ay qabeen laakiin waa shay aan bannaanayn oo bidca weeyaan jaaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii alla lagu baryaayo waxaa ugu mudan cid ku barida saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ugu mudan rasuulkuna saxaabadu ka tegey habay yaraatee wax ku bariyey jaaha rasuulka alla ku barya ma jiro bal waxay ku tawasuli jireen dadkii marka ay is leeyihiin way idinku khayr badan yihin oo cumar bkhadaab radia allahu canhu ayaa waxaa jiray xilli abaar ay dhacdo caamar rabaad uu dhacay ayaa jiray wuxuu yeedhay cumar radia allahu can cabaas alcabaas bin cabdilmualib buu yeedhay markaasuu yihi allow waxaanu ku tawasuli jirnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam roobdoon baan kugu weydiin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam baanu ku tawasuli jirnay macnaa marku noolaa hadda laakiin waxaan ku tawasulanaa bicami rasuulillaah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu yihi cabaas alla noo bari macnaha ciddii markaa ugu qiimaha badan la isleeyihiin idinku khayr badayey wanaa ku tumayaan ay saxaabadu odhan jireen adaan ilahay kugu dhowaananahay ilahay noo bari ducadaasa macnaha loogu dhowaanaya kadalika mucaawiya radia allahu canhu yaziid araqaashi taabici la ohan jiray ayuu isaguna intuu u yeedhay buu ku yidhi dadka ilahay u baray xataa waa taabici mucaawiya iyo yaziid maxay kala yihiin yaa fadli badan labada mucaawiya fadli badan radia allahu canhu oo taabiciinta oo dhan saxaabi kastaba ka fadli baday maanaa ka fadli badayay maca dalika iyadoo saasa jaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga tawsulnay yaziid oo nin khayr badan aha oo ducadiisa la aqbali jiray ayaa la yidhaha tabaaraka wataala noo baray marka waa zallatu caalimin gafara allahu canhu lacalahaa binadmi halhalan calaa man raamahaa nadman takuunu ashala lacalahaa waxaa laga yaabaa binadmi xaalay ku sugantahay nadmin halhalan takuun noqoto macnaha halhalan ay sahlan mid u sahlan calaa man raamahaa qofkii u qasdinaya nadman iyadoo nadmi ah nadmigaasoo takuun ay ku noqon doonto ashala mid sahlan ay ku noqon doonto aada u sahlan ay noqon doonto macnaha waxaan ka rabaa buu leeyahay siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aan saa sameeyo ee nadmin aan ku sameeyo inay noqoto mid sahlan oo la xifdin karo inay noqoto weliba qaar ahaan qazawaadka lacalahaa binadmi inay ku noqotaa laga yaaba halhalan ay sahlan mid sahlan calaa man raamahaa nadman qofkii iyadoo nadmiya u qastinaya oo qofkii raba siira rasuul inuu xifdiyo iyadoo manduuma u sahlan takuuna sahlan walixuduurihi xaadiritaanka uu ku soo xaadirsan yahay bikulli dihnin qof kasta qalbigiisa astaghnii waan kaga maarmaya can dikrihi sheegitaankiisa waxaan kaga maarmaya بمضمر baan kaga maarmaya damiir wuxuu sheegu jeeda maxaad sheekhu uga jeeda waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama qof kasta qalbigiisa uu ku jiro markuu rasuulka uu sheegayo inaan magac dhabo ama damiirkaasi meesha u laabanay aan sheego ma u baahni macna sababtoo qof kastoo muslima qalbigiisa uu ku jira damiir baan sheegayaa damiirkaasi markaan damiir aan sheego damiirkaasna meel u noqonayo aanad garanahayni wuxuu u laabanahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan arki doona insha allah isagoo oran doona hadhow toolo can qatli aalihi nahaa id kharajuu wa fii khuruujihim calayhi xaraju macnaa nahaa ay rasuul macnaa walixuduuri xaadiritaan kusoo xaadirsan yahay bikulli dihnin qalbi walba can dikrihi astagni waan kaga maarmayaa can dikrihi sheegitaanka rasuulka magiisaan soo celinayo bimudmarin damiir baan kaga maarmaya marka xuduurka dihniguna waxyaanu ka mid yahay waxyaala lagaga maarmo damiirka in meeshii loo celinaya la sheego wallaha allana asalu waxaan weydiisanayaa sadaada nadari toosnaan yaan weydiisanayaa maanaa annadara sadaad ayaan weydiisanaya aragti toosan inuu siiyo ayaan weydiisanayaa wa ismata alkhaatiri qalbigana inuu ka ilaaliyo min da lkhatari khatarkaas iyo hawsha culayska ay leedahay inuu ka ilaaliyo waxaa laga yaabaa shaygii markaan dhex galo intuu i fududaado inaan taca cujbi iyo riyaa iyo wax lamida inuu igu dhaco marka qalbigaygana waxaan ilaah ka baryaya inuu ilaaliyo waxyaalaha khaatirka ee ku soo dhacaya weeyaan oo marka waa wasaawista shaydaanka uu keenaya qafka uu ku dhiirigelinaya xumaanta wa an yakuuna waasalo waxaan weydiisanaya an yakuuna lii inuu ii noqdo aniga mid ii sugan macna mid ajar macna aan ka helo inuu ii noqdo oo lagu abaalmariyo oo goorma qofka lagu abaalmarinaya shaygu qabtay markuu khaalisan liwajhi illah u yimaana walaa calaya laakiin korkayga aan noqoninoo mid lai qabsado lagu ciqaabo aan noqonin baan ilahay tabaaraka watacaala weydiisanaya ilan qofku wuxuu qoray u waaraya sooma hadduu ilaahay dartii u sameeyena waxa uu qoray ee wuxuu waaray wax ajarku ka helo noqonaya hadduu xumaan ay ka haydna wuxuu noqonayaa xumaan u socotuu noqonaya macnaha wa cinda kulli axadin waxaa kaloo alla weydiisan wa cinda kulli axadin an yakuuna mardiyan macnaha inuu noqdo mid laga raali yahay cinda kulli axadin qof kasta agtiisa maanaa kitaabkaasi dadka mid qanciya inuu alla ka dhigo alla tabaaraka watacaala weydiisanaya oo ficil alla tabaaraka watacaala u aqbalay oo kitaab dadka yaqaano oo dhan ay ku farxaan kuna qancaan weeyaan wa an yakuuna inuu noqdona waan weydiisanayaa qaanisan mid ii soo ugaadha lithawaabi abaalmarinta oo wixii abaal oo dhan iisoo abaal isoo ururiya ayaan weydiisanaa alqansu waxa weeyaan waa sayd waa ugaadha oo waa saa'idan macnaha min qanasa ayaa laga keena yaqniso qansiguna marka waxa weeyaan waa ganitaankii weeyaanoo mid isoo ugaadhaya weeyaan khaalisan inuu yahay baan weydiisanayaa mid u gaara liwajhihi wejigiisa caza wajalla caza haalib ahaa wajalla weynaay mima kiina khaaliska ah yulabisu bihi ibliis ibliis maana uu isku dhex dardarayo waxyaala ibliisku rabo inaan ku dhex daro inuu khaalis ka noqdana ilahay baan tabaaraka watacaala weydiisay ibliis wuxuu jecel yahay in camalkaagu noqdo camalaan alla dartay loo qabanin marka kitaabka inuu ilahay iga ilaaliyaan rajeynaya buu leeyahy aan la weydiisanayaa waxyaalaha uu soo dhexgelina ibliisku walilhawaa hawadana fii tadliisun ay ugu jirto fii tayihi hoostiisa macnaha waxyaalaha naftu ay jeceshahayna mid ka hufan inuu noqdo ayaan weydiisan alla tabaaraka watacaala oo fii tayihi macnaa fii baatini buga jeeda waxyaalaha awood aad jeceshahay naftu waxay jeceshahay maxay in wixii anta inta hadda aad aliftay in lagugu qaadqaado oo lagugu dhigdhigo oo meel kasta laga sheegsheego oo naftiiba ay aada ilaalisa maxay intaad ilaahay tabaaraka wataala dartii u shaqayn lahayd oo kitaab alla dartii u qori lahayd waxaa kaala weynaanaysa maxay naftii baa kaala weynaanayso sheegsheega naftaada ayaa ka weynaanayaba hadafkii adigu aad lahayd ka weynaanaya waana musiibadeena war haysata weeyaan waxaan ku weydiisanaya alle bijaahi afdali lwaraa midka khalqiga u fadliga badan le jaahiisa ee maxamedin ah marka jaaha uu ku baryaya alle waynu soo sheegno inay tahay masala bidca oon banaanayn laakiin culimo uun ka soo gaadhay uun ayaa sheekha raxmatullah caleyh ku kaliftay oo in badanoo ka mid ah saas ay marmareen sallaa calayhi allaha ama calayhi allah alla tabaaraka watacaala rasuulkaas ha ammaano duula alabadi weligiiba ha ammaano macna duula adahri ha ammaano ayuumuu sheekhu raxmatullah caleyhi uga jeedaa marka muqadamadii ayaa insha allahu tacaala intaas inoogu dhammaatay ka dambeeya insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabmi doonaa ghazawaadkii oo toos aynu galno ayay noo bilaabmi doonta khaswadii koowaad ilaa iyo aan ka gaadhno aakhirkii khasawaadka aynu ka gaadhno inta aynu ku daysano maanta insha allah subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال